bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaanay sida maqalka idaacadda isnaa idiin soo gaarayba kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo maalin waliba sabta hadaan kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaa mujadid f m-ka siddeetan iyo toddobadhibic todoba megaartis barnaamijka waxaad la socodsiinaya anigu cabduuli axmed lowle timcade waxaa farsameynayo injineer saki markale kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegaynaa heerarka waxbarasho dugsiyada ku yaala tuulooyinka gumbe iyo gaafay waxaana barnaamijka marti ku ah cabdulaahi duuri xuseen oo ah maamulaha dugsiga gumbe
iskuolka gumbe kuyaal waxaa la aas-aasay lamada kun iyo shantii bishii koowaad wakhtigaas ilaa fiina haatan shan iyo toban sana kow iyo labaatan hadda in lagu jira madaa ilaa intaas oo iskuolkaygu shaqeeyo haya waa gartay ardayda aad ku bilowdeen wakhtigaad aas-aasiiseen ardada aan ku bilaawna waxay ahayd maalintan dugsigaas aan furaayey oon jilbaha uxeedanayay anigoo markaas waxba haysanin oo waxba gacantaygu ku jiran ayaan guntiga xirtay waxaana arkay tacliinta waxbarashada inay aad iyo aad ay wanaagsan tahay maadaama aan joogo oo nin aqoonle oo kistoo ifaaya haddaan noqda tuulada sidin anigoo kolintay inay noqdaan dadka ilmaha yarka oo jirka soo koraayo geed hoostiisa ayaan xaartay sambuuradaan samaystay oo suuqa lacagaan baxsaday sambuurada iyo jeesad waxoo jeesad aan helay dadka oo markaas saaxiibyaalka aan wax ka qaatay oo jeesad eh sambuuradaan geedka hoostiisa ugu koray waqtigaas waxaan gaaray ilaa heer aan seminaarkii xanafi aan ku gaaro la yiraayo dalada waxbarashada ay soo wacda dugsigaas oo intaas dadaal uu juntigaas isku bixiyay ninkaas maamulahay in seminaarkaasaas aan qayb galo anoo markaas ardadayga dhex fadhiyo lagu yimaad laguma siwiro waa gartay fikirka oo iskuul aad ka aasaasay dowlada waa mid adiga kaa yimid ah mase waa mid wadatashi aad ku samaysay waxaan dareemay inay dadka oo dhanba oo gacanta oo bidaxdane oo markaas gacanta yaanba aan ku qabto midda midigtana aan tacliinta aan ku qabto waxbarashada laba nuuc waaye midna waa maadi midna waa diin midda diinta dugsi ayaa ka furan tuulada midda maadigana intaas anigaa gacanta kusoo haayay waxyaabo badan oo marxalad badan waa iska jiri oo markaas kastoo ariiri iska jira cariirigaas macalimintii ardada dhexdooda ma aheen waqtigii burburka waxooga yar oo dhibaata oo ama awaar ay iska imaadaan waxooga yar oo dugsiga kala furma waa jiri jirtay saas ma aga heri jirin waqti kasta markan waqti jaanisba aan helo sambuura denmaa geedka aan gey jiray waa u qori jiray macalimiinta oo markaas aniga aan soo barbaariyay aniga oon gacanta aan kasoo qabtay iyo ardada hadda alxamdulilah rabbi caalami shukr arda aan ku faani karo oo waxbarta ayaa joogta guriga oo markaas si fiican oo hadda igu mahadinayso oo an ku mahadiyo hayo waa gartay waqtigaas markaa imise macalimiin ayaa wax dhigaysa waqtigaas waxaa dugsiga ii kaalmaynaysay oon geedka ku dhigaayay laba macalin anigu ku saddex eh dalada waxbarashadaana soo gaartay markaas wuxuu yar mashaaric ayaan ka helnay khayr halaasiiyo sheekh abduqaadir waa suga nin la yidhaha ayaa gacanta lagu qabtay markaasna arkay khayr hilahaasiiyo wax yaroo mashaaric ayaan meelaha aan ka leynay sida unisef oo kale oo markaas anagana nolol maalidkayna aan ku dibraynay markan wax helnana alxamdulilah markan wayna rabbilcaalamiin shukro laakiin shaqadayna uma joogsanayna wax la-aan waa shaqahayna habeen iyo maalin ilaa waqtigaas ilaa fiina haada waa shaqayo haynaa waa gartay hadda imise macalimiin ayaa wax ka dhigto iskuulka dugsiga waxaa wax ka dhiga aniga marka maamulka oo gumba ahay marka laga reebo afar macalin saddex wiil iyo inta hal gabar ayaa dugsiga wax ka dhigta waa gartay macalimiinta iskuulka wax ka dhigta waa macalimiin tuulada ku noolaa oo ka tirsanaa amase waa macalimiin aad ka kaysateen goobo kale macalimiinta lama oo aniku saddexeeyo tuulada maxaadir ku nahaybo labana dugsiga sare shahaadooyinka dadka oo qaati waayo oo dugsigan oo hadda oo farjano ama xanafi ka soo baxay oo aqoon sare leh waa tii markaas oo hadda aan yidhi nim aqoonta ninba ninaa kasii sareeya nimankaas anigaa soo costii tuuladay ka tirsan yihiin gabar iyo wiil waaye hadda saasaan aqoontahay in aybu heer sare ay ugu suraysahay dadkaas macalimiintaas oo ardadaas oo gumba ka tirsan oo dugsigan xanafi oo qalin jibiyo shahaada dugsiga sare ka qaatay ayaa hadda hoosha aawadaba oo markaas maada kasta oo markaas ardayga oo markaas laaga baahan yahay mas u baahan yahay oo uu sharxaayo oo uu qoraayo alxamdulilah rabbilcaalamiin shukur maadaas ilaaha iskale dadkaa inaan ku mahadinay aqoontooda imise maado ayaad dhigtaan waxaan dhignaa lix maado aa dugsiga siisaw laga dhigaa imise galaas ayuu ka gooban yahay dugsiga dugsiga lama fasal waaye fasalka saddexaad geed waaye lama fasal ayaa jingad igu odan tahay fasalka saddexaad geed camba oo weynaa weli cambaha weli kama tegin ilaa wasaaradda ay iga timaadna kama tegaya cambaha ilaa cambaha aas-aaskaygii horaas bayahay oon hoosha kusoo bilaabin lama fasal inta oo markaas oo yaryarka oo markaas hadda oo ba'taadan wahayn cambaha hoostiisa ay ka dhugtaan ilmaha hadda oo markaas oo ama koowaad ama lamaad oo hadda si kasii gudbohayna lamada fasal ay igu kala jiraan alxamdulilah rabbilcaalamiin shukr waa gartay maamule waxaad noo sheegtay in iskuulka waktiga hore aad geed kusoo bilowday in sidii ardaydaad wax u bari lahayd sidoo kalena hadda uu yahay jiingad wasaaradda waxbarashada hirshabelle waxa ay sheegtay in iskuulo qaar ah ee iyagu dayacdir ay ku sameeyeen iskuulka ma ka mid ah miya iskoolkan weli dayactir wasaaradda kuma sameynin iskoolkan hadda waxaa weli gacanta nagu haaya kheyr ilaahaasi seef hay-ad oo seef jil dareen la yihaah iskoolka marshaahiyaa lagu kariyaay cambuula ardada lagu sameeyaay ciddaasa hadda gacanta ku hayso macalimiintana waxaa yidhoo saabuun oo markaas oo maalin joogooda aa siiso oo bisha markii la gaara uu soo tuurta seef jil dareen qololiiraay ayaa hadda gacantanuu haysa wasaaradda waana wacdi waxay tiri saacadaan wixii kadib inaad markaas aqoonsigiina macalimiin meesha joogta oo wasaaradda aad ka mid noqotihiin aa la rabaayo ogaada diiwaanka wasaaradda waqti dhowaan soo galnay laakiin nacfi oo wasaaradda ka socda weli mana soo gaarin waa noo dhiman yahay waa gartay maadaama wasaaraddu macalimiinta ay tiri waxay ka mid noqonayaan macalimiinta wasaaradda haddana musaar aysan aysan idin siinin maxay tahay marka koleyt waa haddaynoo bilaawati waa baashaan injihoga nool lokal waaye wax yar waa mudiirow soconaa dhammaana hay-ad waaye nin oo qandaraas soo qaata waaye maalma uu leeyahay maalmihiis markay dhammaadaan wasaardii anaga si toos aan iskuul joogna cawi maalnaa is dhexbinaa hadda xafiiskii aan madrasaan ku fadhinahay mugsan tahay maba kala tegayn waaba isku xirignahayba laakiin hadda weli nacfigeeda mana soo gaarinoo waa naga maqan yahay weli waa garta ma samaysay in wasaaradda aad cabasho usoo qortay in dayacdiradu ku samayso ama iskuulka idin dhistay ma jirtaa barnaamijkaas hadda qorshahaas hadda aan ku mashquulsannahay qoraalkaas haddaa lasoo samaynaa waa loo baahan yahay jingad waa jingad hadda naftarkeeda waa iska luluqa noo haysaayo waa iska taqaanaa farsamo af soomaaliya a lagu soo sameeyey qolaa qandaraas isaga qaadati waa lasoo kukub hal maalina kukub lasoo siiyey waa laga soo tegey alxamdulilah unakana dhib kuma qabnayo hadda ilmihii roobka korka aaga soo daaya mase qoraxda adceedda korka qabanaysa waa aaga gabanoo haynaa ilmaha fasal ku jira alxamdulilah waa rabbilcaalamiin shukur wax dhibaato lay qabaa ma laha taasna wasaaradda waa ka codsanaynaa codsigaasna waa soo gudbinaynaa asagoo qoraal iyo inta af eh inuu markaas u baahan inuu dugsigaas nagala bedelo oo dugsi dhagax oo tuulada oo magac leh oo lagu sameeyo oo ardadii sidii hamigooda kor loogu qaadi lahay macalimiintii hamigooda kor loogu qaadi lahay in markaas intaas aan gaarno idin wasaaradda nagu kaalmayso oo wax nagu qabto waa wasaaraddii aan ag imaahayni taasna insha allahu ilaahay idinkiisa qalbigayna waa ku jirtahay ilaahay idinkiisa laakiin weli ma soo gudbayno qoraalkaas waa gartay iskuulka ma leeyahay guddi u dhexeeyo waalidka iyo macalimiinta guddi ayaa jiro oo guddiga c c la yiraah marna guddiga waalidiinta la yiraah oo u dhexeeyo ardada iyo macalimiinta iyo waalidka intaas kusuko isku xiraha oo markaas guddigaas iyo macalimiinta iyo guddiga oo waalidiinta waxaa u dhexeeya maamulaha intaas isku budhig u ah guddigaas waxaa ka mid ah khilaafaadka ardayga iyo macalinka markay isku dhacaan mar walaa dhici karta oo waalidiinta oo ardada ay weerar soo qaadaysa oo ardayga oo markaas oo war khalad isku sheegaayo aabahood mase hooyis isku sheegaayo markaas kadib waxaa feeraha aga duwan waalidka guddigii waalidka oo markaas meesha joogayaan warsaal ma ahe war joog ardaygaana waa qaldan yahay anigaana maha joogna shaqa kumleet waa laga raacdayna shaqada oo markaas guddiga si sida u taal taas waaye oosna hadda feeraha aga duwan yahay haween iyo maalin lagu shaqeeyo haya dugsiga bal ka waran xeerka aqooneed ardayda wax ka barato dugsiga alxamdulilah rabbi alcaalamiin shukura ardada shali madoogii jiray ma jiro ardada arda hadda wax barata waaye xisaab ahaato soomaali synis cilmiga bulshada tarbiyo carabi intaasaa dugsiga laga dhigaayo ingiliish weli ma la gaarin laakiin macalimiin oo tarbi ingiriiska waa joogtahay laakiin hadda dugsiga waxaa laga dhigaa soomaali synis cilmiga bulshiga carabi xisaab tarbiyo intaasaa laga qoraa dugsiga intaas macalimiinta afar ay yihiin marba xiisata lama macalinaa kala gasa lamada fasal lamada kale banaanka ay kuleleersadaan lamadaa markay xiisatooda soo dhameeyaan oy ardada oy markaas ay soo sharxaan oy ardada ay qorata ay soo sharxaan oy fahmaan haddana lamada kalea sii bedelaysa sidaas dugsiga ku socda alxamdulillah wax dhibaato laho ka jirana ma laha macalimiin okay waa markaas waajibkooda ku filan qorshaha aan leenahay hadduu ilaahay yiray tan ilaahay ayaa meel tagto in bulshadaas meeshaas ku nool ardadaas meesha ku nool ay wax barato oo caalamka siis u jaan qaadi ugula jaan qaadaan jecelnahay hadduu eeb ba yiray ugu dambeyn ma jiraan baaqaad u jeedinayso wasaaradda waxbarashada hirshabeelle wasaaradda waxaan u jeedinaa inay dugsigaas fiir gaar ay u aragto waxa ka dhiman ay u qabato hadda jinkad waay jinkadaas naga la bedelo dhagax laga dhigo dugsi fiican oo markaas soo jiidasha leh inay ka dhigto ayaan ka codsanayna sida horeyda kuga sheegay uu barnaamijka waxaa qayb ka ahaa sido xajiiro faarax oo ahaa maamulaha iskuulka gaafay maamul kusu dhabow idaacadda isnaa magaalada jowhar run ahaantii iskuulka waxbarashadiisa inta galaas uu yahay marka aan sheego wuxuu ka kooban yahay galaas ahaan afar galaas iskuulka waxaa la aasaasay laba kun toban iyo lixdii iskuulka marka hore oo aad aas-aasayseen imisa arday ayaa lagu bilaabay iskuulka markaan aas-aasayna waxaa lagu bilaabay konton iyo shan arday ayaa lagu bilaabay laba kun toban iyo lixdii ujeedka aada iskuulkaad u samayseen muxuu ahaa ujeeddada iskuulka aan u samaynay waxay ahayd inay ilmaheena oo yaryarka ah ubaxa soo koraa in ay wax bartaan waayo waxaa la yidhi soomaalidu waxay tiraada aqoon la-aan iftiin la-aan waaye inay wax bartaan oo kuwa heer gaaro oo dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda anfaca inay noqdaan waa gartay imisa macalimiin ayaa ka howlgala dugsiga gaafay dugsiga gaafaay waxaa ka howlgala shan mucalin ayaa ka howlgasha hadda oo dhigta waa gartay ma gelin hore oo keliya miyaad iskuul ka dhigtaan mase wuxuu leeyahay gelin damba iskuulka waxaan dhignaa annaga gelinka hore ma dhigno sababtoo ah waxaa waaye beeraaley ayaan nahay tuulaan joognaa oo waxaa nugu xariiro xoolaha nugu xariiro ciyaalka waalidiinta way kaalmaysanaayaan gelinka hore markii ay kaalmaystaan xoolaha markii ay soo ay keenaan markaas kadib ayaa waxa ay gelayaan ama canugii dugsi oo soo dhigto dugsi qur-aankiisa hadduu soo dhigto ayaa waxaa loo furaa duhurka haddii la aadaamo ayaa loo furaa iskuulka la furaa iskuulkaay gelayaan gelinka dambe macalimiinta dugsiga ka dhiga heerka aqooneed ayay gaarsiisan yihiin ilaa dugsi sare ayay gaarsiisan tahay waa gartay macalimiinta qaab noocee ayaad ku xulanayseen inay iskuulka ardaydu waxay u dhigaan mucalimiinta waxaan u xulinaa macalin walba maado ayaan ku qornaa oo way isku bedelnaa nin haddii uu dhigo maadada ugu horeyso oo biramada ama xisaab hadduu dhigo oo xisaabtuu leeyahay xisaabta hadduu dhigo waa baxaa gelinka kalen iskoolka kaluntuu tagaa inta waxaa imaanaya maadada nin dhigaayo haddana ama saynis ama juqraafi nin dhigaaya ayaa imaanaya saasaan isu bedelnaa oo maadooyinkan kala leenaha waa gartay iskuulka imisa galaas ayuu ka kooban yahay iskuulka wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay afar galaas imisa arday ayaa hadda dhigata waxaa dhigta hadda oo been laga sheegayn run ahaantii waxaa dhigata boqol iyo lix arday ayaa dhigata gabdho iyo wiilal ayay kala yihiin ay u kala saaran yihiin tirada gabdhaha waxa weeye konton iyo laba arday konton iyo afar ardayna wiilashii waa waa gartay bal waxbarashada ardayda marka aan fiirino bal ka waran waxbarashada maadaama ilmaha waagii hore oo waxbarashada kow markii iskoolka la aas-aasay hadda ayna dhibaayeen hadda waxay fahmeen waxbarashadii qaar macnaha iskoolka wax ka bartay oo xaraftii la dhiga akhrisanaya ama buugtooda iigoo akhrisanaya oo si ay isu dabadaydaan oo dhinacaas xagga oo isbiirita ay ka qaateenoo hadda ardayda sidaas maadaama hadda waa inoo soo badatay oo sidii waa ka fiicannahay waa inoo soo kordheen iskuulkan gafay ma ka mid yahay iskuulaadka ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada hirshabelle iskuulka gaafaay waa ka mid yahay iskuulaadka waxbarashada hirshabeelle ay la wareegtay annagana haddii aynaga sii duminna waa dhisanay waa dayactirnay oo dhis ayaan keennay oo lamayeri ayaan keennay wax walbaan keennay waa gartay macallimiinta wax ka dhiga iskuulka ma yihiin kuwa qaata mushaar macallimiinta iskuulka dhiga waa yihiin kuwa wax qaato waa yihiin haa mushaarkooda yaa bixiyo macallimiinta mushaarkooda waxaa bixiya wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa bixisa waa gartay inta aysan la wareegin wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iskuulkan macallimiinta waagii hore ma qaadan jireen mushaar haa hirshabeelle intay ay la wareegin eh, iskuulaadka ay la wareegin walax yaroo xoogaa wax goosgoosi ayay qaadan jireen waa la dhaqi jiri macallimiinta waa la dhaqi jiri waa gartay lacagahaas xakee idinka soo geli jirtay waxay noogu soo geli jirtay eh, kolley dhinaca eh, hay-adaha meelahaasay noogu soo geli jirtay wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ma idiin keentay manhajka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle haa manhajkii wax laga qorayaa waa noo keentay goorma idiin keentay waxay ay noo keentay eh, mar dhoway noo keentay kulley iskuulaadka waa kala horeeyaan sidii loo kala horeeyaa loo kala qaatay aniga waxay isoo gaartay eh, kulley mar dhexdaan ayay isoo gaartay ayaalay wacay waxaygana waa qaatay higsiga aan leenahay waxa weeye waxbarashada a- ardayda in waxbarashadooda aan kor u qaadno oo tayadooda ay sii dheeraato saas ayaan jecelnahay ugu dambeyn ma jiraan baaq aad u jeedinayso wasaaradda waxbarashada hirshabeelle waxbarashada hirshabelle waxaan ugu baaqaynaa sida hadda ay noogu dadaashay iyo si ka fiican inay noogu dadaasho iskuulaadka wixii xoogaa dhisid ah ood eh, ooda hadda noo dhisan in nalaga bedelo nala dhiso dhagax nalagu dhiso nala weyneeyo hadda way yar yihiin wax iska yar waaye hadday dumi anakaa iska dayac tiranay kolley mar horena waxaa noo dhisay hay-adihii aa noo dhisay haddana anagaa dayac tiranay maadaama aan dayactirno waxaan jecelnahay in kor nalagu qaado wasaaradda sidaasaan ka cosahaynaa dhagax naa laga dhigo meel wanaagsan naa laga dhigo annagana ardayda markaas tayadooda kor aan u qaado
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka waxbarashada oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda isnaayo jooga shabeellaha dhexe soomaaliya waana igintaa islamarkaana oo idinla socodsiinaya anigoo cabdulle axmed luule tamacade halka uu farsameynaya injineer seke intaan barnaamij caynkaana kula aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaanaan lah